ها قد سرنا نحو القمة وبعزم جئنا مع همة أشبال بالخير تواصوا هيا هيا نحو القمة ها قد سرنا نحو القمة وبعزم جئنا مع همة أشبال بالخير
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan kaga hadlayno munaasabad dhiirigelin ah oo horaantii isbuucan ka dhacday deegaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose barnaamijkan ayaa waxaan idinkugu beddelnay barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan
يا أشبال الخير التموا كي ننشر في الناس البسمة نبني خيرا نبقي أثرا وبصدق وصفاء الذمة وعلى النهج الأسمى سيروا سنة أحمد هادي الأمة
bilowgii toddobaadkan aynu ku guda jirno magaalada kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka dhacday munaasabad si heer sare ah loo soo agaasiimay oo uu nooceedu ku cusub yahay deegaanka kunyo barrow taasoo lagu dhiirigelinayey ardayda madarasada xaamilul qur'aan oo ku taala deegaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose munaasabadan ayaa ka dhacday musallaha sayid maxamed cabdulle xasan oo ku yaala deegaanka kunyo barrow waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo iskugu jiray culimo odayaal dhaqan mucallimiin waalidiin iyo qaybaha kale ee bulshada munaasabadan ayaa socotay muddo hal maalin ah marka laga reebo xiliyo kooban oo nasiino lagu jiray waxayna gaar u ahayd ardayda madarasada xaamilul qur'aan kuwaasoo loogu talagalay inay maalinkaas waqti ku qaataan halkay munaasabaddu ka dhacaysay goobta xafladda lagu qabanayay ayaa waxaa ardayda oo ay waalidiintoodu la socdaan loogu diyaariyey qalab kala duwan oo ay ku cayaaraan kuwaasoo ay ka mid ahaayeen wiifow qaar loogu talagalay dabaasha waxaa sidoo kale halkaasi diyaar ku ahaa cuntooyin kala duwan oo loogu talagalay ardayda iyo sidoo kale macmacaan kala duwan يا أشبال الخير التموا كي ننشر في الناس البسمة نبني خيرا نبقي أثرا وبصدق وصفاء الذمة haddaba munaasabadda ayaa bilaabatay subaxnimadii hore waxaana halkaasi laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horrayn waxaa lagu daahfuray munaasabadda aayaad ka mid ah qur-aanka kariimka oo uu halkaasi ka akhriyey mid ka mid ah ardayda madarasada xaamilul qur'aan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
ما أحلى أثر التجويد رتل وارقع لك يزيد يا جيلا ختم القرآن فاز وعند الله مزيد فاز وعند الله مزيد
intaas kadibna ardayda ayaa halkaasi ka sameeyey qayb ka mid ah bandhiggii ay ugu tala galeen maalinkaasi
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد أيها الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا قلت لكم أريد أن نتحدث إليكم اليوم ما يجري في غزة الجريحة يعجز اللسان عن وصفها ويكل البيان عن نعتها ولكن فلا بد من أن نقول كلمة لعلنا نبكي العيون القاسية الصلبة ونرقق القلوب الغافلة النائمة عباد الله ما زالت المآسي في غزة تتوسع وتتمدد ومنذ قرابة قرن تتوالى عليها النكبات والمصائب وما توقف عدوان صهيوني إلا وبعده أغتى ضارية بل أشد وأوجع وقبل أربعة أشهر دخلت غزة الجريحة في أنكى الحملات منذ عقود من الأزمان لكنها صمدت صمود الجبال الرواسي وثبت ثبات الصخور الملساء وقد ودعت أكثر من ثلاثين ألف شهيد وتمرض عددا يفوق من سبعين ألف جريح ويبحثون عن عدد يقارب عشرة آلاف مفقود ولكنهم لم يتزعزعوا وصبروا رغم تخاذل المسلمين وتكاتف الأعداء عليهم روى النسائي في الكبرى عن جابر وابي طلحه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتاك فيه من حرمته الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتاك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته أين أمة المليار أين الأمة التي أسري نبيها صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أين الغيورون أين من سماهم الله والمسلمون أين أعفاد بن المثنى وخالد والقعقاع أو ما سمعتم أيها المسلمون إنما المؤمنون إخوة وقال صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى ولكن رغم المكائد والخطر لن تدوم تلك المحن والشدائد وسيأتي يوم تقر به أعين المسلمين بفتح الفتوح فتح بيت المقدس ولا يحرره إلا بكتاب جهادية ظاهرة من غبار الوثنية والقومية والعنصرية وإن كلماتهم مصحوبة بصواريخ محبرة من أعظم نقش وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسيزلزل عروش بني صهيون روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر أو الشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
إن القرآن نظامنا وشريعة القرآن ومنزل من عند ربي خالق الأكوان وعلى نبي النور والداعي إلى الإيمان في ليلة البركات والإعتاق والغفران هو مشعل يادي الذي في شبات الحيران أعظم به من مصحف من ربنا الرحمن ودفاعنا فيه إذا ما ضرنا الشيطان هو منهل هو محرج للكفر والكفران هو محكم التنزيل في أحكامه الإتقان أقبل عليه بحفظه يزدد لك الإيمان لن يستطيع الشر بالتعبير في القرآن وبحفظه تكفل المنان وتخشعوا وتدبروا فيه آيات الله تجد من الله الكريم الحب والرضوان فاعمل به ما دمت لا تستاجرن ووان سيكون في يوم الجزاء فحجة برهان احفظ كتاب الله فيه الخير والإحسان وإذا حفظت فراجعا واحذر به النسيان واقرأه دوما ولا تكن كسلان وقم به في الليل لا تصبح أخي نومان واجعل وردك واعترز من غفلة الشيطان وخذ سلاحك دافعا عنه من العدوان يا حافظ القرآن أبشر برضا الرحمن يا حافظ القرآن أبشر برضا الرحمن فإن دارك في حياة الخلد والحيوان وكذلكم حور كما اللؤلؤ والمرجان لم يلمسن الجن من قبل ولا الإنسان لم يلمسن الجن من قبل ولا الإنسان لم يلمسن الجن من قبل ولا الإنسان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalay halkan waxaa kasoo jeedinayaa mowduuc ku saabsan birulwaalidiin labadaa in loo baanno sameeyo can abi hureyrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu allah kalaa noqdee qaala wuxuu dhahe jaa'a rajul nin ayaa u maaday ilaa rasuuliillaahi rasuulka alle fa qaala wuxuu dhahe ninkii yaa rasuulallaahi rasuulka allow man axaqu nnaas dadkii aa u xaqin badan bixsir saxaabatii dhaqan wanaagaya qaala wuxuu dhahe ummuka hooyadaa uma man kadib yaa kale qaala wuxuu dhahe ummuka hooyadaa uma man kadib yaa kale qaala wuxuu dhahe ummuka hooyadaa uma man kadib yaa kale qaala wuxuu dhahe abuuka aabbahaa walaalayaal waxaanay dardaarmay in labadaal loo baarmo sameeyo gaar ahaan hooyada
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هو الصوم لغة وشرعا الصوم لغة الإمساك وشرعا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية متى فرض الصوم فرض الصوم في شعبان من السنة الثانية للهجرة بما يثبت دخول شهر رمضان يثبت دخول شهر رمضان بأحد ثلاثة أمور فهي رؤية هلال رمضان إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما لعديد بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري شهادة رجل واحد عدل مكلف على رؤيته لعديد بن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا رواه أصحاب السنن املأ الأرض بتكبيني يهز العاصبين بل لأنات الثكالى إلا رب العالمين املأ الأرض بتكبيني يهز العاصبين بل لأنات الثكالى إلا رب العالمين كبروا الله أكبر لا تهابوا العاقدين إن في التكبير نص هذا درب الصالحين كبروا الله أكبر لا تهابوا الحاقدين إن في التكبير نص هذا درب الصالحين كبروا الله أكبر صيحة في كل حين يا ضواغيد الزمان الزمان الزمان لن نهون ولن نلين لن نهون ولن نلين لن نهون ولن نلين كبروا الله أكبر ارفعوها باللواء فليعد للدين مجد أو ترق منا الدماء كبروا الله أكبر ارفعوها باللواء فليعد للدين مجد أو درق منا الدماء كبروا الله أكبر أوصلوها للسماء إن نصر الدين قاب الدين قاب الدين قاب من دماء الأوفياء من دماء الأوفياء من دماء الأوفياء املأ الأرض بتكبيري يهز الغاصبين من لأناد الثكالى إلا رب العالمين املأ الأرض بتكبيري يهز الغاصبين من لأناد الثكالى إلا رب العالمين كبروا الله أكبر لا تهابوا العاقدين إن في التكبير نص هذا درب الصالحين كبروا الله أكبر لا تهابوا العاقدين إن في التكبير نص هذا درب الصالحين فوقه جسر إلى النصر أحمر وبوابة الخلد منها إلى يعبر دماؤكم إرصار عزم وهمة ونار على أعدائنا تتسعر بها النفس من أوهامها قد تحررت وسوف بها الأبصار يتحرر سقيتم فلسطين الزكية من الدماء فلم تبخلوا كلا ولم تتأقروا فلله أجداد هناك تنثرت تشع ضياء كالضحى حين يسفر أيا أيها الأبطال أنتم رجالها وكم من صغير السن بالفعل يكبر رجولتكم أقبال الأقصى حقيقة وبعض رجولات الرجال مزور حجاراتكم هزت عروشا وأظهرت حقائق ما كانت لنا سوف تظهر فلا ببلاد النصارى مباحة عقول بنينا لليهود تجير إلى المسجد الأقصى المبارك حوله إلى الكعبة الأرض التي هي أكبر أنا لفلسطين حتى سوأكز الشجع ودع نجاة فيك ما عدا أذنه أتعود للحكام زاد عن الحمى كبيرهم للكفر يسعى وينصره أتقعد للتجار أدوا زكاتهم لتجهيز جسر الصناديد يسقر أتقعد للأفضال ورصوا صفوفهم ولا القدس من أيدي المغيرين حرار أتقعد للأتباب ومو جراحهم فلا جثة الأطفال لفوا بشر فأين بنو الإسلام إذ همي البغى فهل استجابوا لي لها وسمعوا وليس وليس بنو الإسلام إلا نجائب لفقدك أضمة المصيبة ضمر ولكنهم رغم الجراح يقنون بعودة أمجاد الخلافة يبور وأن حلول الغالين جميعها هباء على درب الجهاد بعثر وقد أقسموا بالله أن جهادهم سيمضي ولو كسرى تحدى وقيسر سيمضي ولو كسرى تحدى وقيسر
أوما تسألني من هي هي من هي هجت لها أشواقها هجت لها أشواقها رست بقلبي دوحة عرجت بروعي راقية عرجت بروعي راقية وما تسلي من هي هجت لها أشواقها رست بقلبي دوحة عرجت بروعي راقية دادت عني دنيا التي صرعت قلوب اللاهية وعدت تراها بالفؤاد وبالبصيرة فانية أو ما تسألني من هي هي في عروقي سانية هي جنة الخلد التي فوق السماء العالية فوق السماء العالية أو ما تسألني من هي هجت لها أشواقيا عرجت بقلبي دوعة عرجت بروعي راقية دادت عني الدنيا التي صارت قلوب اللاهية وعدت تراها بالفؤاد وبالبصيرة فانية أو ما تسلي من هي هي في عروق زارية هي جنة الخلد التي فوق السماء العالية فوق السماء العالية أو ما تسلي من هي هجت لها أشواقها رجت بقلبي دوعة عرجت بروعي راقية qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka ee munaasabadda martida ku ahaa ayaa halkaasi ka hadlay waxaana ka mid ah sheekh faarax cali oo ka hadlay sida loo tarbiyeynayo ubadka yaryar بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله بام هاتسن سبحانه وتعالى لو نعمي نعموين فربضا إسلامك يا إيمانك يا قرآنك عافماتك يا وبتك أيه أمنك يا استقرارك الله باكم هاتسن الله سبحانه وتعالى كون كان وين واسع وأبوري سبا كلجي إن لقدم بأيه أمر كيس اللقاته wuxuu reebay in laga haro islaamka waa in amarka alla la qaato wuxuu reebay laga haro alislaamu sidaasuu ku matelan yahay alawaamiru wannawaahi ayaa la yidhahdaa islaam in lagu tarbiyeeyo ubadkana waa arrin aada iyo aada u muhiima ummadda aan ubadkeeda tarbiyeyn iyo jiilkeeda aan barbaarinin islaamka oo aan ku xirin taariikhdeedii dambe ee islaamka ummadahaasi way lumaan wayna dabar go-aan lidaalika ihtimaamu weyn in la siiyo awlaadda ubadka in la tarbiyeeyo islaamka lagu tarbiyeeyo la jeclaysiiyo iyagoo weli u heelan qur-aanka iyo diinta inay qaangaaraan oon la qasbin oon la qaharin oon la dhibaataynin dhaqankeena laakiin waa yaro ka duwan yahay qaab ijbaar ayuu u egyahay oo caruurtii wixii lagu qasbayo oo waxaan ku fashilanahay tarbiyadii anigu can icqinaac qanaaca xaggeeda ilmihii in loo tarbiyeeyo marka ulun baan la daba taagannahay iyo qaylo iyo zajri iyo canaan arrintaasna tanfiir baa ka imaanaya taa in lagu baraarugo waa baraarujin lahaa oo macalimiinta iyo cid kastoo tarbiya iyadu markaas u istaagta ama waalid ha noqoto ama macallin ha noqotee birifqi walliin iyo tarkiib waxaas in ummad ilmaha lagu tarbiyeeyo diintooda la jeclaysiiyo waxaana arkaynaa ubad badan oo ka fogaa ka cararaya madaaristii ka dhuumanaya ama ka goynaya u goynaya oo duurka gelaya haadaa waa fashil tarbawi annaga macalimiinteenna haysta in badanna waa tilmaanay in marka ay muraajaco sameeyaan macalimiintu dib ugu noqdaan manhajkooda tarbawiga ah oo maaragtay ay ubadkaas si wanaagsan u tarbiyeeyaan diintana ay jeclaysiiyaan adduunyadana maanta waxay ku loolamaysaa waa ubadkaas gaala waxay u samaysatay barnaamij internet iyo waxyaabaha soo raaca inay ku fasahaadiyaan ubadka annaguna afkanaga inaan ku tarbiyeyno wey annagu ma haysano wasaa'il iclaam ee horumarsan ma haysano annagu inaan marka ilmeheena la khidaabno jeclaysiino diinteenna ayaa annagana lan ka doonaya meesha gaala ay ku qancinayso waxyaaba malhiyaad ahoo malaahi ciyaaro iyo waxaan qiimo lahayn waxaas baa ilmihii lagu tarbiyeynaya lagu jeclaysiinayaa marka waxay iska rabaan oo munkara baa ilmihii lagu tarbiyeynayaa marka wixii kama didayaan o marka inaan diinteenii wanaagsanayda iyo akhlaaqdeenii islaamiga ahayd ilmihena ku tarbiyeyno oon jeclaysiino oo aan taxfiiz iyo u samayno waa la rabaa marka ubadka ha lagu dadaalo waalidka iyo macalimiintuba qayba ka qaateen jazaakum allahu khayran sidoo kale sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ah culimmadii munaasabadda ka soo qayb gashay ayaa isaguna ka hadlay dadka ahlu qur'aanka ah iyo fadliga ay leeyihiin بسم الله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ملكه وحكمه واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا السلام هذا الله بيسكله نقد قدد مسلمين اه مكان كان نقول كل ميي ما انت وينينيو كتاب كالله يا مدرسة حامل القرآن oo soo jamcisay wiilashan yaryarkaa iyo gabdhahan yaryarka ah ee qur-aanka ilaahay dadaalkiisa iyo juhdigiisa wada ummaddayna ummatu muxameda waxaa la faray maadaama uu qur-aanku yahay kalaamu rabulcaalamiin xag eebbana laga soo dejiyey inay qur-aankaa qabsadaan giddigood waana midda nebiga la fara calayhi salaatu wassalaam fastamsik biladii uuxiya ilayk innaka calaa siraatin mustaqiim qabso waxyiga lagu waxyoodo rasuulka sharafta lahow maxaa yeelay dariiqa toosan ee mustaqiimka ayaad ku sugan tahay qof kasta oo qabsado kitaabka alleh asagaa dariiqa toosan haya qur-aanka marka alle uu soo dejiyena meelaha ilaahay qur-aanka uu ku xifaadeeyey waxaa ka mid a dadka xaamilul qur-aanka ah quluubtooda ayaa ilaahay qur-aanka ku ilaaliyey innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun qur-aanka annagaa soo dejinnay annagaana ilaalinayno masaaxiifta hadda uu noogu qoran yahay qur-aanka allah ku ilaaliyey fii suduuri aladiina uutuu lcilma qur-aanka ilaahay baa ku ilaaliyey malaa'igta safare la yidhaah xaanshiyaha ay hayaan qur-aanku waa ku ilaaliyey alleh lowxul maxfuudka waa ku qoran yahay ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu qur-aankana soo dejiyey asagana uu xifdinayo ummaddan sharafteeda iyo qiimigeedana inay qur-aanka qabsadaan wey nebiga waxaa lagu yidhi wainnahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun qur-aanka adiga sharaf buu ku yahay nebi maxamedow oo waa lagugu soo dejiyey ummadaadana sharaf buu u yahay dib dambana aakhiro ilaahay waa idinka weydiinaya qiyaamada maalinteedana waa layska weydiinaya dadka qur-aanka la dhexalsiiyey suuratu faadir sida ilaahay ku sheegay saddex qaybood baa ilaahay u qeybiyey uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum daalimun linafsih waminhum muqtasid waminhum saabiqun bilkhayraat kuwa aynu dhaxal siinay qur-aanka waxaa ka mid a kuwa naftooda dulmiyey oo qur-aankii dayacay oo ka tegey waxaa ka mid a kuwa dhexdhexaadsaday oo waajibaadkii ku gaabsaday oo dheeraadkii iyo tadawucii ka gaabiyey wa minhum saabiqun bilkhayraat waxaa ka mid a kuwa khayrka oo dhan ugu dheereeyey marka dadka xaamilul qur'aanka ah waa dadka helay saabiqiyadda oo qur-aankii ku horumaray qur-aankana wadda midda ugu toosan yuu ummadda ku toosinaya ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwa qur-aankan isaga ah dadka wuxuu ku toosinayaa wadda midda ugu toosnaanta badan leh in marka qur-aanka la tadbiiqiyo oo dhaqan iyo nolol laga dhigo oo awlaadda iyo jiilka soo baxaya lagu barbaariyo ilaahay baan uga mahadinaynaa maanta waxay ka socotaa walaayaadka islaamiga guud ahaan waagii hore dowladda cilmaaniga ay dhisnaaday ama shiicada yani ku dhisnaaday kufriga iyo gaalnimada marka madrasooyinka laga baxo waxaa soo bixi jiray iskuulaad dugsi hoose dugsi dhexe iyo dugsi sare oo wixii hore looga daadi jiray ama dheleed looga dhihi jiray laakiin hadda walaayaadka islaamiga markii malcamadaha iyo madaarista laga baxo in dib haddana macaahid loo sii gelayo oo culuntii sharciga guud ahaanba ay ummaddii wada baranayaan marka qur-aanku inuu noqdo mid la tadbiiqiyo oo dhaqan iyo nolol laga dhigto oo dad weyn iyo dad yarba loo wada istaago oo hadda in badan laga bartay ilmaha yararka unbes baa la arkaaye walaayaadka islaamiga waxbarashada dadka waaweynka ah ee cilmigan barashadiisii loo istaaga qur-aankuna wax la barto waa laga waa laga baran suuraddii ugu horreysay nebiga lagu soo dejiyey iqra waa suurat lcalaq wax akri baa nebigu la yidhi nebigu markaa afartan sano buu jira ana maa biqaari buu yidhi ilaa saddex jeer lagu celiyey shanta aayadooda ugu horreysa waxaa laga fahmahayaa cilmiga in la barto khaasatan waxyiga nebiga lagu dejiyey calayhi salaatu wasalaam inuu yahay mid la akhriyo lana qoro sida hadda awlaaddan loo soo saaray oo loogu tarbiyadeeyey cilmiga barashadiisa macallimiinta waxaan leenaha makaanadii iyo dhaxalkii nebi maxamed baad haysiin juhdiga iyo dadaalka aawadiin mahayna ka wada waalidiintuna inay awlaadooda dhinac kala qabtaan oo macallimiinta keliya aan lagu fasixin baan faraynaa awlaadduna juhdi iyo dadaal badan ay bixiyaan qaybtii hore ee munaasabaddan waxaa la soo gebagabeeyey barqadii waxaana lagu soo xidhay kelimad uu halkaasi ka jeediyey suldaan maxamed cabdulqaadir suldaanka guud ee beesha tunni oo ka mid ahaa martidii ka soo qayb gashay munaasabadda wuxuuna bogaadiyey barnaamijka loogu tala galay ardayda iyo sida wanaagsan ee loo soo agaasimay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية الحمد لله إله با مهدو دان أسوغناتي الله نغدغي داد مسلمين نسيي نمعة الإسلام والإيمان iyo nimcadan maanta aan u fadhinno oo aan kor ugu qaadayno qur-aankeena kariimkaa allahaasaa mahadoo dhan iskale intaa kadib xaqiiqdii maanta waxaan taagannahay farxad aada u weyn waxaan joognaa masallaha sayid maxamed cabdulla xasan oo maanta aada moodid inuu masallihii ahayn waxaad is leedahay waxaan u egnahay dad jooga xeebaha soomaaliyeed xeebta ugu qurux badan inaan joognaad maanta u haysataa xafladdan qaabka loo soo hagaasimay iyo sida sharafta leh oo loo soo bandhigay waa wax ku cajab gelinayo waxaan soo joogi jirnay xaflado kale oo saan loo buunbuuninayo xilligii dowladdii maxamed siyaad barre maantana ilaahay wuxuuna soo waafajiyey oo mar walbana aan ku aragnaa walaayaadka qur-aankii in derajadiisa iyo xaqiisa la siinayo oo xafladihiisa si fiican loo soo agaasimayo oo marba marka kaga dambaysa iyo madarasaba madarasa madarasada kasii dambaysa waxyaabo qurux badan oo qur-aanka kor loogu qaadayo ay soo bandhigayaan xaamilul qur'aan maanta xafladdan qaabka ay u soo abaabuleen waa qaab cajiiba oo aad iyo aada loogu farxo waa sadar muuqda waa su-aal ka dhan waxay ku tusaysaa madarasada madarasada macallimiinteeda iyo waalidiinta say isugu xihan yihiin waayo dhe meeshaan juhd yar kuma bixin waxaan markhaati ka nahay in macalimiinta iyo waalidiinta ay toos isugu xiran yihiin mar walbana waxaa laga rabaa madarasooyinka iyo waalidiinta inay sidaan isugu xirnaadaan haddii madarasada macalimiinteeda iyo waalidiinteeda ay iska warqabaan madarasadaas waxay noqonaysaa madaraso ilmo tarbiyaysan ay ka soo baxaan waana idinkaga mahad celinaynaa qaabka aad isugu xiran tihiin waanu ku faraxsannahay juhdiga aad bixiseen waxaan idin leenahay sii dadaala madarasooyin kalena waxaan leenahay ku dayasho wanaagsan
وعلى النهج الأسمى سيروا سنة أحمد هادي الأمة فقد سرنا نحو القمة وبعزم جئنا مع همة أشبال بالخير تواصوا هيا هيا نحو القمة intaas kadib waxaa la gaaray xilligii quraacda waxaana ii suuro gashay inta hawshaasi lagu guda jiray inaan waraysiyo la yeesho qaar ka mid ah waalidiinta iyo martidii ka soo qayb gashay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ee kusoo dhowo idaacadda islaamiga ee alfurqaan ee marka hore adigoo magacaaga inoogu bilaabay عليك السلام ورحمة الله وبركاته مقعي هو عبد الله أحمد عبدي هذا ما سنتها waa tahay ee, waxaad ka mid tahay ee, waalidiinta maanta halkan ku sugan bal halkan iyo maanta ee, waxaa ka dhacaya qiimeyntaada een, iyo barnaamijka halkan ka socda ee, wixii aad ku tilmaami lahayd soo dhowo ما شاء الله ما شاء الله وبرامج آه، مهمة أو نوعية وعصب ما أنت ماشي كرد عاي ميدانك وين آه، شي- سيدنا عبد الله حسن ومدرسة عمل القرآن بندقي سو بندقي سي عياره أناشيد كلمات مفيدة نشيد- نش- أناشيد هادية هدايات ما شاء الله برامج آدو في عن أو أنا شكرا Ee, waa tahay qiimeyntaada marka loo fiiriyo caruurta iyo kaalinta ugu jira barnaamijkan maxaad ku tilmaami lahayd ما شاء الله و... و... وآد وتشجيعني إلمها إن إلمها لا تشجيعيو وحواي لا ديرجليو وحواي ألعاب لو سمايو لا فرحيو برامج آد معناها وحبرشة إيو إن يكون ديران وحبرشة يجعلان برامج آد وقيب قدنا waa tahay ubadka maanta halkan jooga marka la fiiriyo een, muuqaalka ka muuqda siduu ogyahay ما شاء الله وإلمها أردي آد سو ديار سنة وآخرين توضي قروحة كم مغطى يو دليرتا يو ماشا ما شاء الله هذا يفرحسينين ومنظر آد ونكسن إلما ما شاء الله يا ونورا يا والتربية دي ما شاء الله آد ونكسن Ee, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu sheekhana kusoo dhowo marka hore idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa ku dhawahay bismillahi alxamdulilah waa ku dhawahay idaacadda alfurqaan baaraka allah fiikum waa tahay sheekh cabdiweli mudey waad mahadsan tahay Ee, maanta waxaan ku sugannahay musalaha deegaanka kunyi barrow halkan waxaa ka dhacaya barnaamij dhiirigelin u ah ardayda madrasada xaamil qur'aan bal ka waran aragtidaada barnaamijkan ee, saaka ayuu soo bilowday Ee, haatanna waxaa la marayaa xilligii fuduurka ama quraacda qiimeyntaada intii uu barnaamijku soo socday haatan waxaa kuu muuqanaya sida uu kala socdo Ee, maxaa lagu qiimey karaa ardayda sakaalinta ugu jira bismillahi alxamdulilah muhiimad weyn bay leedahay sababtoo ah waxaa noo muuqanahayo wiilashii yaryaraa oo khudbo carabi akhrinahaya oo qur-aankii akhrinahaya oo akhrinahaya anashiid oo akhrinahaya eh, baytulmaqdis iyo waaqica hadda taagan luqa alcarabiya ku akhrinahaya waa bishaaro weyn waaye iyo fadli ummaddan u soo arooray khaasatan maanta walaayadka islaamiga ah khaasatan hadda walaayadaynu joognay shabeellada hoose madarasadan xaamilul qur'aan juhdiga iyo dadaalka ay macallimiintooda bixiyeen hortayna ka muuqataa itusio ay taabsiin waaye waa waxaan waaqac annaga haddana aan arkayno aadna waan ugu faraxsannahay ilaahay fadligii iyo manigii waxaana rabnaa in maraad badan saan loo soo celceliyo juhdiga macallimiinta ay bixinahayaan iyo dadaalka ay bixinahayaan insha allah laga wadaba qayb qaato waa tahay caruurta markii loo fiiriyo maanta way ciyaarayaan ee waad ujeeda way ka hor muuqdaan kaalin nooco ugu jiraa inay mararka qaar barnaamijyo noocaan helaan
wallaahi carruurta insaan oo kale macallimiintu ay waqti u siiyaan oo qaarkood anaashiid la baray qaarkood ay hubkii wataan qaarkood ay zeyga islaamka iyo shacairta islaamka ay muujinahayaan waxay ka turjumaysaa eh, waa mid- Weynayaan xitaa, eh, oo xitaa, wiishka eh, adigii.
haa, qodmo- eh, raashinka hadda la cunahayo ragga keenahayo ee adeegahayo ayaga wey maasha allah waxay baraysaa dadka inay u adeegaan Waxay- ee, cuntadii dhinacooda kasoo diyaariyaan fariin nooceehay diraysaa fariin waxay diraysaa jiilka soo baxaya inay noqdaan jiil ku barbaara tarbiya islaamiya oo washaabu nashaa fi cibaadat illah todobada cashur raxmaan hergelaysa ayay ka mid tahay asalaamu calaykum heye maxaa wadaa بس waa tahay ma adigu yaad ka mid tahay ma dadka marsharta kasoo qayb gala mise ardayda أرضي haye magacaaga عبد الرحمن محمد عبد الله aada u mahadsan tahay waa tahay sheekhana kusii socod ardada si fiican u adeegahayaana waa kuwaas basbaaska iyo nicmada noo keenahaya oo khidmaynaya oo bariiska iyo hilibka keenahaya oo u khidmaynahaya ummadda meesha isku timid iyo mujtamaca ilaa xilliga hadda quraacda aynu soo gaarna saaka waaga markuu bari ilaa hadda adeegay wadaan ilaahay fadligii manigii marka in waxaan leenahay madaarista kalena ay ku daydaan madrasada xaamil alqur'aan barnaamijyo badan ayaa soo socda ayaa la leeyahay oo ay dabaasho ka mid tahay iyo waxyaabo kaleenta intaba arrintaasi maxay bulshada kale ku dhiirigelinaysaa iyo madaarista kaleba wallahi ilmaha inay dabeesha bartaan xilli roob badan oo ilmo badan ay nooga dhinteen baa jiray marka in dabeesha la barto oo yacni la barto icdaadka iyo dhallinyaradu ay ku diyaargaroobaan waxyaabaha wax u tarahaya mustaqbalkooda soo socda difaacna u noqon kara ahmiyad weyn bay noo xambaarsan tahay waxay kale noo xambaarsan tahay meeshan waxaa ku yaallo warar waaweyn oo ilmo ay nooga dhinteen inay dabaasha bartaan ahmiyad weyn bay noo xambaarsan tahay waa tahay asalaamu calaykum kusoo dhow idaacadda islaamiga alfurqaan maanta halkan iyo waxaa ka jiro iyo adigu laftarkaaga ujeedkaad u timida
wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baa ugu dhowahay idaacadda alfurqaan maanta halkan horta waxaa ka jirta xalfad aad iyo aad oo waxawaa loo soo abaabulay anna waxaan u imaada waxaa weeye inaan kasoo qayb galo xalfaddaas oo leega yeeray marka aad baan ugu faraxsanahay xalfad oo waxawaa inaba caada ahayn baa ka socota halkan waa tahay xafladda halkan ee ka jirta barnaamijka iyo halkan ka socda sidoo kaleeto waxaa ciwaan looga dhigay munaasabad ee caruurta ee dhiirigelin iyo nashaad u ah ka waran gaar ahaan ardayda ee madrasada xaamilul qur'aan qiimeyntaada ka waran barnaamijkan siduu u socday haatan heerka uu marayo maxaad ku tilmaami lahayd ardayda sakaalin noocaha ugu jiraa horta falilahi alxamdu waxaa aad iyo aad waxa wax looga farxa ah in barnaamijyo cusub mar weliba lagu soo kordhinayo wilaayaadka islaamiga xalfadan waxay aad uga duwan tahay xalfadihii hore u dhacaya oo ka dhacayay maxaan ku yidhahdaa wilaayaadka islaamiga inta badan xalfadaha waxay kusoo koobnaayeen kuwa oo waxawaa lagu qabto hol oo maxaan ku yidhahdaa kelimaad iyo tashjiicin iska yaraa maxaan ku yidhahdaa dhexe ah in lagu soo gudbiyo laakiin hadda xalfadihii heerkaas way kasii gudbeen haddana waxaa imaaday xalfadihii in la keeno meydaanadii oo salaadihii lagu dukan jira oo ciideed iyo salaadaha oo roobdoonka marka maxaan ku idhaahdaa barnaamijyaha oo xalfadan hadda laga soo bandhigo waa barnaamijyo aad iyo aad ciyaalka ay u qalbi furan yihiin ayna aad uga faraxsan yihiin waalidiintii haddana la socdo oo ciyaalka tabantaabinaya sidoo kale waxaa la socdo barnaamijyo ciyaaro ah sida dabaal wiifow in la ciyaaro marka ciyaaro kala duwan buufin in la buufiyo kor loo rido hayee shicaarka islaamka ka muuqda ciyaalka ee dhigta maxaan ku yidhahdaa madrasada xaamil qur'aan marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana u mahad celinayaa maclimiinta iyo waalidiinta maxaan ku yidhahdaa ka warhaya ciyaalkooda ee dhigta madrasada xaamil qur'aan waa tahay su-aasha ugu dambaysa halkaas hortaada waxaa ka muuqda boor ay ku qoran tahay tawjiihaad tarbawiya fariimaha ku qoran boorkaasi ee uu dirayo maxaa ka mid ah
fariimaha uu dirayo boorkaas waxaa ka mid a ardayga dhigta macadka maxaan ku yidhahda ama dugsiga xaamilul qur'aana wuxuu siinaya tawjiihaad kala duwan waxaa ka mid a marka akhlaaqda wanaagsan inay asaasi u tahay nolosha qofka muslimka ah sidoo kale waxaa ka mid ah akhlaaqda inay kulminayso maxaan ku idhahdaa qofka isluubtiisii oo soo koriinka inay wanaajinayso iyo diintiisii shareecada islaamka ay dhowrayso inay kulminayso marka maadaama tashjiicintaas ay ku jirto cunugan uu ku maxaan ku yidhahdaa dhiirigelinaya akhlaaq wanaagsan uu la imanaya insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijka maanta halkan ka socda waxaa imaan looga dhigay barnaamij tanshiid iyo dhiirigelin u ah ee ardayda qiimeyntaada adigoo weliba ku qiimeynayo magac waalid muxuu ardayda uga dhigan yahay ardaydii way ciyaarayaan maanta barnaamijkan saaki uu soo bilowday ilaa iyo haatan u socdaa habka uu u socdo iyo ardayda kaalinta ugu jiro in mararka qaar barnaamijyo noocaan ay helaan maxaad ku qiimeyn lahayd bismillaah runtii jazaaka allahu khayran waa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan la dhihi karo waa ku cusub yahay wilaayaadka waana qayb ka mid a saan is leeyahay tanshiidka iyo dhiirigelinta ardayda ama ka qayb qaadanaysa tarbiyadooda in badan runtii waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan mudan in markaasi waxaa waaye la dhiirogeliyo ardayda si loo tuso jihada kale inay markaasi yacni islaamku u yahay mid firfircoon oo dadka dhiirogelinayo tarbiyadooda iyo akhlaaqdoodana qayb ka qaato inahaasi waxay ka mid tahay marka inaha asaaliibta tarbiyada loo adeegsado oo ka mid ah in mararka qaar ardayda la tanshiidiyo ciyaaraan dheelaan mar kasta aysan isku arag dad xirxiran ama meel yacni markaasi ku jilib xiran laakiin ay isku arkaan dad furfuran inay yihiin jazaak allahu khayran waa tahay shaasha ugu dambaysa sideed u aragtaan ka waalid ahaan barnaamijkan runtii waa soo dhaweynaynaa madaarista kalena waxaan ku dhiirigelinaynaa sidaas oo kale iyaguna inay qayb ka qaataan oo ay noqdaan shay maftuux ah oo furan si qolo walba dhiiraantaas ama arday walba ay meesheeda ugu gaarto ilahina qur-aanka wuxuu ku leeyahy subxaana wa tacaala falyatanaafasi lmutanaafisuun in marka khayraadka lagu tartamo madaarista aad iyo aad aan u dhiirigelinaynaa ama boorinaynaa ka waalid ahaan ardaydan in tashiidaadka loo sameeyo dugsiyaduna ay markaasi miithaal u noqdaan runtii madrasada xaamil qur-aan hadda soo abaabushay maamulkeedana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmat ullahi وبركاته يا أشبال الخير التموا كي ننشر في الناس البسمة نبني خيرا نبقي أثرا وبصدق وصفاء الذمة xilligaasi wixii ka dambeeyey waxaa dhammaaday wakhtigii loogu tala galay munaasabadda qaybteeda hore waxayna ardaydu bilaabeen inay halkaasi ku cayaaraan waxaana ii suuro gashay inaan waraysiyo kookooban ka qaado qaar ka mid ah ardayda ayagoo cayaaraya magaca kubilow cabdullaah cabdullah maanta halkee joogtaa
musallah maxaa ka socda ciyaar iyo ciyaartan yaa loo sameeyey ciyaalka dugsiga xamil qur-aan dhigtaan adiguna maxaad iyaad ka mid tahay ardayda waa tahay maanta ee, farxaddan laidiin sameeyey iyo barnaamijkan idinka laidinkugu talagalay seed u aragtaan si khatar eh aan ku faraxsannahay maanta waa ciyaaraynaa ciyaaro badanaa nula subshay waa faraxsannahay intaa joognaa marka hay adigana maantana waa faraxsannahay ciid waxaa- waxaan joognaa fe- fe- kunyibarow waxaan u dhexaysa xalfad xalfad aad oo oo maanta si fiican oo u ciyaarayno waa bulsho fiican aan si fiican u ciyaarayno maanta adigu madarasada dhigataa xaamil qur-aan waa tahay barnaamijkan ayaa qabanaya maanta xaamil qur-aan aad iyo aad aa umahadsan tahay salaamu calaykum calaykum asalaam Ee, maanta barnaamijyada aad halkan ku sameynaysaan ee, maxay yihiin yaasa loogu talagalay ardada dhigta darasatul xamil qur-aan haye maxaad samayseen maanta maxaadse ku ciyaaraysaan ee, maxaad qabanaysaan macalinkeena noo suubiye waa si fiican aa u ciyaaraynaa maasha allah waa faraxsanna maanta waa tahay seed u aragtaan in marar badan laidiin soo celceliyey in markaan lagu ekeeyo
si fiicanaa u arkaa rar badanaa noo soo celinaha waa tahay ardayda kale ee madaarista kala dhigta maxaa leedihin
si fiican eh, waa in adinkana kasoo qaybisiin xalfadan
sidaasi ayuu maalinka gelinkiisi hore ku tegey waxaana la isku soo laabtay galabkii halkaasoo ay munaasabaddu mar kale dib uga bilaabatay sheekh cabdulilaah abuu khaalid ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee la siiyey kelimaddii ugu horreysay wuxuuna ka hadlay munaasabadda loo qabtay ardayda iyo muhiimadda ay u leedahay carruurta sheekhu wuxuu aada ugu farxay barnaamijka loo qabtay ardayda wuxuuna sheegay in halka ay ku sugan yihiin ay wax badan ka faa'iidaysanayaan maadaama ay ka soo dhex baxeen guryihii ay ku noolaayeen iyo madrasadii ay dhiganayeen oo ahaa marka la fiiriyo goobo mucayan ah oo iska kokooban waxyaabaha qaar oo ay u baahan yihiin ardayduna aysan ka heli karin بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الإخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمت هلكم حين سوق النمي سيدا يقام مقاطع من كان فاهم أيوه إن كسلنا ترين كسبع نصارين آه إن دايرتين دكسيدا قرآن كبرانيسا لو سميو هو قدس أما ترويح النفس حين أغنى نفتا نولها أما بشركه xaalad keliya kuma sugnaan karto waad arkaysaa kulaylkaas hadda uma dulqaadanayso qabowgii uma dulqaadanayso hurdadii way ka noogaysaa waa ka daalaysaa socodkii way ka daalaysaa fadhigii way ka daalaysaa iyadoo taasi caam u tahay bini aadamka oo dhan ayaa haddana da'yarta ama ilmaha soo koraya taa way kasii jilicsan yihiin iyagu lagama yaabo ilmaha inuu soddon daqiiqo ka badan meel fadhiyo oo deganaado wuu daalayaa waxaad arkaysa isagoo dhaqdhaqaaqaya ama fa- ku mashquulaya ama meeshii ka kacayo meel kale aadayo waa dabeecad basharka ilaahay ku abuuray makhluuqaadka kale ee malaa'igtu ka- ay ka mid tahay ayaa waxaa iyaga ilaahay u abuuray dariiqo taa ka duwan oo iyagu ma daalaan yusabbixuuna leyla wannahaara laa yafturuun ay laa yatcabuun bini aadamku laakiin wuu daalayaa sidaa darteed ayaa loo baahanyay mararka qaarkood in jawiga la bedelo nolosha markaa lagu nool yahay laga dhex baxo xoogaa tarwiixa nafs nafta loo raaxeeyo jawigii lagu jiray laga baxo xoogaa la bedelo sababtaa weeye sababta insha allah maanta ay inoo soo diyaariyeen madrasadatan madrasatu xaamil alqur'aan iyo maktabka dacwada waa arrin ay ahayd in inta ay ka badato oo madaariskao dhan ay sameeyaan oo la tixgeliyo oo lagu dadaalo laakiin waxay la tahay imkaaniyaadka iyo awoodda maanta iyo duruuftaan ku jirra ayaa diidaysa in wax la yidhahdo rixlaad madarasiya iyo la sameeyo oo ardada marmar la saaro oo khaymaad sayfiya markay fasaxa ku jiraan loo sameeyo meelaha lagu nashaadgeliyo oo xataa waxaynu awoodi leenahay badda intaa inoo jirto soddonka kilomitr inoo jirto inaynu da'yartay in marmar aan geyno ay soo arkaan waxaa laga yaba kuwa aan weligood bad arag inay ku jiraan meeshan fadhiyaan ay soo arkaan oo ay khibrad ka kororsadaan iyo macluumaad cusub bad maxay tahay ay arkaan laakiin duruufta jirta iyo amniga ah iyo waxay nagu xeeran ayaa diidaya taa qaarkeed laakiin waxaa la yidhaahdaa waxaadan dhammaantii samayn karin intiisa badan lagama tago maa laa yutraku kulluhu laa yutraku julluh wuxuunaynan samayno isku daynay tahay ilmaha marmar aynu maaragtay xoogaha rixla yar u samayno xataa qoyska u samayn kara intay maalmaalin cuntada u diyaariyaan iyo biyaha geedaha iyo meelaha cagaarka la hoosgeeyo xoogaha la fogeeyo maalintaasoo iska soo cayaaraan iyagoo aad u nashaadsan bay soo noqonaya galabta insha allahu tacaala subaxiina raqabad iyo rabitaan u hayo waxbarashadii hadda innaga dugsiyadana waxay u badan yihiin labiyo tobanka subaxnimo ilaa koo iyo tobanka galabnimo inay safka ku jiraan in yaroo ay ama soo quracanayaan ama soo qadaynayaan mooyaane arrintaasuna arrin maaragtay ka qayb qaadanaysa nashaadkooda iyo inay duruusta jeclaadaan ma aha waa arrin uun aan xoogaa duruuf keenayso ee waxay ahayd wakhtiga wax baranayaan safka ku jira intaa inuu ka yaraado wakhtiga nashaadka iyo fasaxun intaa ka badnaado ayay ahayd marka mar labaad waxaan u bogaadinaya qoladan soo diyaarisa insha allah waa bidaaya tayiba waa isku day fiican madaariska kalena inay kaga daydaan ayaan rajaynaynaa dacwada maktabka dacwada iyo madaaristuna inay iska kaashadaan arrintaa marmar da'yarteenna aynu jawiga ka bedelo aynu maaragtay waxayan hore u arag tusno ay maaragtay naftooda wax iska bedelaan rabitaankooda wax iska bedelaan nashaadkooda wax iska bedelaan baan rabnaa insha allahu tacaala waa arrin caalamiyan gaal iyo muslimba ayay maarata isku raacsan yihiin ilmaha ama da'yarta in maarata hawada laga bedelo wax badan meelayan fadhiisan karin duruus badan ayaan qaadi karin sidaa darteed waxaa arkaysaa madaariska ibtidaa'iga hoose iyo kuwa dhexe iyo kuwa sare iyo jaamacadaha isku wakti maaha isku xiso maaha madrasada ibtidaa'iga waxay siiyaan soddon daqiiqo u badnaan soddonkii daqiiqa marba macalimiintu isbedelaan nashaad yar loo sameeyaa kuwa mutawasidka la yahay gudugsiga dhexe shan iyo afartan jaamacadda saacad buu qofku maa nin weyn oo dee isagu maarat maamulaya qofkii oo awooddiisana maarat ka badan tahay ilmaha saacad iyo dheeraadba muxaadara waad ujeedin kartaa sidaasa loogu talagalay ilmaha inay meel iska fadhiyaan maanta oo dhan oo ay macallinka u eegaan afkiisa xataa marka safka lagu jiro waxaa roon macallinku intuu markasta keliga dhegaysan lahaayeen inuu u kala bedelo nashaadka oo marmarna ay dhegaystaan qur'aanka marmar laga dhegaysto marmar sabuuradda la kiciyo wax ku qoraan taasaa wax ka bedelaysa laakiin haddii hal xaalo say subaxii usoo galeen safka ilaa ay ka baxayaan macallinku intuu u fadhiisto mar midu yimaado u dareeriyo la subciyo wax kale aan la qaban saas maantuna laisugula wadaagaalisto ilmahaas shawq madarasadii iyo rabitaan badan inuusan helin baa laga yaabaa laakiin haddii wax la kala bedelo oo macallinku qudhiis uu nashaadiyo oo mar farbarka ku mashquuliyo oo mar maaragtay dhegaysiga oo mar maxaa la yidhahdaa subciska oo mar maxaa la yidhahdaa arrimo kaloo iyaga maaragtay ku saabsan ay is weydiiyaan su'aalo isdhaafdhaafsadaan ilmaha oo xoogaa la nashaad geliyo taasaa laga yaabaa inay uga fiican tahay inay hal xaala iska ahaadaan fadhiyaan macallinku uu noqdo keligii midka wax laga dhegaysto wax laga maqlo iyagaa la la howlgeliyaa xataa macallinku qur-aanka markuu u dhigayo waxaan arki jirnay macallinku wuxuu samaynayaa toddoba shan goor matalan buu aayaddii qur-aanka ku akriyaya ku celcelinaya tikraar ku celcelinaya ku celcelinaya hadduu xataa isaga codkiisu liito ama uusan leeyahay waxbaa kaasi tajwiidkiisa wuxuu u saarayaa quraada mucayinka la yaqaana caanka sida xusari iyo minshaawi iyo kayruhu buu u saarayaa dhowr goor ugu celinaya shariidka ama ugu celinaya memoriga marka intaasoo goor dhegaystaan baa waxaad leedahay ilmaha kuwa fiican ee fahamka badan kac hebelow akhri wuu akhrinayaa ka kale akhri shan afar markay akhriyaan shan goorna ay ka dhegaysteen shariidkii ka dhegaysteen macallin ka dhegaysteen waxaa dhacaysa xiisaddii intayna dhammaan yaa xifdiyey markaad tidhahdo inay dhammaan xagga u soo baxaan macallin anaa xifdiya yidhahdaan laakiin hadda waxaa dhibaatada jirta waxaa weeye soo diyaarso war hadduu soo diyaarsanayo guriga hooyada miska jooga ku diyaarsado macallin wuxuu leeyahy darsiga soo diyaari waxaa laga yaaba mar kaliya inuusan akhrin kii hore ka baxay wuxuu leeyahy darsigan caawa soo diyaar berri baan kaa rabaa kii yaraa isagaa laga rabaa inuu iska soxo tajwiidkii isagaa laga rabaa inuu maarata waxba sameeyo isaga aawoo dhan isagii hooyadii baa meesha ku rafaadaya marka waxaa la rabaa insha allah in wax albedelo wax isbedelaan oo ilmaha maaragtay la sheclaysiiyo duruusta iyo waxay qaadanayaan oo maaragtay qalbigooda uu duruusta u furmo ayaa la rabaa insha allahu tacaala waktiga la siiyaba aad u yaro intaa ka badan waxaan idhahdo oo ka badan garan maayo waxaan leeyahay waa isku day fiican iyo muxaawalo waxa weeye fiican madarasada in lagaga daydo oo madaariska kale iyaguna nashaadkan oo kale ilmahooda u sameeyaan insha allahu tacaala oo ay ku dadaalaan inay ilmahooda maaragtay tarwiixa nafs tagyiir aljow wax la yahada u sameeyaan si uu nashaad u qaato ilmihii oo berri isagoo macluumaad badan soo helay hadda waxaad moodaysaa inay wax faa'iidaynayan hadda inta wax badan bay faa'iidaysanayaan wax badan bay faa'iidaysanayaan waxaa laga yaabaa marjuuxada kuwaan weligood arkin inay arkaan inay galabta joogaan bale kuwa yarasay ugu cayaareen soo ma jeedid waaba ka helayaaba kan hadda hadda safadhiisan lahayd muxuu fahmi lahaa laakiin tan wuu fahmaya waa noloshiisii waa cayaartiisii wey nimanka gaalada la yidhahdo weliba nimanka indha yarta ee jabaniiska la yidhahdo baa waxaa la yidhaahdaa ilmaha markuu saddex jir yahay iyagoo xadaanay ka bilaabaan ama afar jir yahay ee la rabaa in dugsiga ugu horreeya la geeyo xadaana la geeyo hool weyn baa la daboolaya la samaynaya qaacad weyn hool weyn markaasaa waxaa la dhigayaa halkan gaadhi burbursanaa la dhigayaa meeshan korontaa la dhigayaa meeshan ubax iyo waxaa la dhigayaa meeshan waxaa la dhigayaa maaragtay waxyaalo kaloo kala beeraha iyo ubuurka la dhigayaa intaas waxoo kala duwan ilmaha yar suu usoo socdo marka hoolka la soo geliyo iyagoo laynka ku jira sa usoo socdo midba meesha raqabadiisu ta u jecel u istaagayaa mid wuxuu istaagayaa baadhigii burbursanaa mid wuxuu istaagaya meesha ubax iyo faraawalku yaallay mid wuxuu istaagayaa meesha korontada iyo xargaha korontada yaalleen mid wuxuu istaagaya midba wixii loogu talagalay mid mid wuxuu istaagaya meel dooni taallo oo yaroo meelahan la dhigay halkaasay uga bilaabaan waxa la yidhaahdo takhasuska meeshuu maalintaa ka doorto ee uu jeclaado ayaa takhasuskii wax kaleba laguma lugooyo kii doortay baabuurka makaanigunbaaba makaanignimaa la maraa injineer buu noqdaa baabuur sameeya kii korontada waxaa noqda kahrabaa'i buu noqdaa ama electronics buu ka shaqeeyaa kii beeraha waxaa laga dhigaa muhandis zaraaci marka ilmaha raqbadooda in la ilaaliyo iyo waxay jecel yihiin wax nafoodu jeceshahay waa daruuri waana arrin macalimiinta iyo laga rabo iyo maamulka iyo maaragtay dadka mas-uulka ka ah iyo dadka wax dhalay labadaba dhammaantoodba hadalkan ayuu ku badiyey waktigiina waan kulle waan gudbay waxaan ku dari lahaa arrintan waa arrin oo tajribo qura lagu ogaaday maaha nebigeena sala allahu alay salam ayaad saxaabada saaca wa saac odhan jiray markay xoogaa daalaan tarwiix in la qaato ibni mascuud ba waxaa laga warinayaa inuu leeyahay kaana rasuululahi sala alla alay slam yukhawilunaa fi lmawcidati makhaafatan as'aamata calayna nebigu wuxuu maarata muxaadarada ama mawcidada ama waanada wuu noo doori jiray ayaamo mucayan uu noo doori jiray maalin kasta isma soo hortaagi jirin muxuu ka cabsanayaa makhaafatan assaamata calayna inaan ku daalo wixii oo dhibsanno oo ku daalo marka sidaas weeya arrintu waxaa weye loo kala bedelo jawiga inaan hal watiiro iyo hal خد لو سو وحلا كلا بدلو هذا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين sidoo kale qaar ka mid ah ardayda ayaa gelinkii dambe sameeyey qaybtii ugu hartay bandhiggii ay soo sameeyeen subaxii hore بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد سورة الرحمن مدنية آيات كذنة سديتن تضاعد بسم الله magaca allah aan ku bilaabayaa suuraddan ayada ah allihii arraxmaani naxariista guud naxariista allihii arraxiimi naxariista gaar naxariista arraxmaanu allaha raxmaanka callama wuxuu baray alqur'aana qur'aanka man araada ciduu doonayo khalaqa wuxuu abuuray al insaana insaankii callama wuxuuna baray insaankii albayaana cadeynta ashamsu qorax iyo walqamaru dayaxa bixusbaanin ay yejriyaani way soconayaan bixusbaanin xisaabbay ku soconayaan wanajmu xidiga iyo washajaru geedaha yasjudaani way sujuudayaan wasamaa'a samada rafacahaa allow kor yeelay wawadaca wuxuu dejiyey almiisaana cadaaladda allaa tadaqow inidinku xadgudbin daraaddeeda fil miisaani mid kala miisaamayo wa aqiimuu ooga alwasna miisaanka bilqisti cadaalad ku ooga walaa tukhsiruu hanusqaaminina almiisaana miisaanka waalarda arlada wadaca alla wuu dejiyey lil anaam makhluuqa ay u dejiyey fiihaa arlada dhexdeeda waxaa ahaaday faakihatun qudaar iyo wannaqlu geedtimireed geedtimireed kaasoo daatul akmaami galalu saaxiiba iyo walxab mirooyin ayaa ahaaday xabadahaasoo dul asfi balu saaxiiba iyo warrayxaanu waxyaalo udga ayaa ahaaday fabiayi aalaa'i rabbikumaa insii jinniyow rabbigiina nicmooyinkiisa toodeebaad tukadibaani aad beeninaysaan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك أخي الكريم اسمي قاسم وأنت اسمي عاصم هل لك عمل يا أخي نعم أعمل في ثغر الجهاد وأنت وأنا كذلك والحمد لله
سمعت قبل سنتين أن رئيس الردة أعلن حملة عسكرية على الولايات الوسطى حدثني كيف بدأت وكيف انتهت أعلن رئيس المرتدين حسن قبيح حملة دعائية أكثر من كونها عسكرية على الولايات الوسطى وأرسل كلابه من مقدشو متوكلين على الشيطان الرجيم ومعتمدين على طائرات ودبابات أصحاب الجحيم حتى وصلوا أخيرا إلى مدينة عاد بولاية مدك الإسلامية بعد تنكيل وتقتيل واستنزاف تلقوا من قبل أسود الحق وأولياء رب الفلق مغاوير حركة الشباب المجاهدين ومجاهدي بعض القبائل الأبية أخبرني وأنت مشكور أسماء بعض المعارك المشهورة التي دارت بين المرتدين والمجاهدين منها على سبيل المثال معركة النرقود وعلبعد وهلولقاب وقلعد وعوسفنة وأخيرا ملحمة عاد التاريخية حدثني باختصار عن ملحمة عاد التاريخية قامت فلول مليشيات حسن قبيح بعض الحشودات وتغولت على مدينة عاد بمساندة الظاهرات وشيدت فيها الدفاعات وقالت لن نغلب اليوم بقلة ولن تهزمنا الأقليات إيهن وماذا حصل بعدها وفي صبيحة الأربعاء عام 1445 من الهجرة النبوية الشريفة أغارها أبطال من كمات الحركة واقتحموها من كل من كل الاتجاهات بسرعة وبعد دقائق هزموا بفضل الله الكفرة واستولوا بحمد الله على عتاد الفجرة وعادت المدينة إلى أيدي أبنائها البررة وصارت حملة حسن قبيح خبر كان وخرج السكان إلى الشوارع فرحين مستبشرين مهتفين ومرددين وبعد الله نشكر للشباب نقول لهم فشكرا يا شباب ولا ننسى الأمير أبا عبيدة فنشكره وقد ملئ الوضاب ونخبره بما قال السعادة أميري نخرج معنا نقاب بلا خوف ولا وجل نعيش فقد علموا بأن لنا شباب قماة لا يخافون المنية ومنهم خصمنا دوما يهاب إلهي احفظ لنا جيش الشباب وأكرمهم إذا وجب المآب شكرا جزيلا على تلك المعلومات وحتى ألقاك مع حوار جديد آخر أتركك برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك لو تكرمت اسمي جابر وأنت اسمي صابر هل تأذن لي أن أسألك بعض أسئلة نعم بالتأكيد ما هي جنسيتك أولا فأنا مسلم وثانيا صومالي تحياتي لك وللصوماليين جمعاء فسمعت أنكم أرغمتم في التراب أنوف الأعداء ورفعتم من الأرض رؤوس الأصدقاء لكن ما صحة تلك الصفقات التي أبرمها المرتدون مع الأتراك لا سيما في مجالاتكم البحرية والبرية هي صفعة لا صفقة خيانة ونفاق لا صلح واتفاق نهب للثروات وسيطرة للخيرات وكبح للحريات ونشر للكفريات وخرق للمسلمات لكنها لن تتحقق بإذن الله فدونهم المجاهدون ومعهم المسلمون الصوماليون الأبيون الصادقون فإن النصر للإسلام حقا وذا وعد من الله النصير فمن كان لله له نصيرا فلا يخشى بشر مستضير شكرا لك على تلك الكلمات النيرات والمحم المحملة بالتفاؤل والإيمانيات ولا يسعني سوى أن نقول فيك وفي أمثالك جزاك الله عنا كل خير وبيض وجهك يوم النشور أثابك عنده خيرا كثيرا حشرت غدا مع الهادي البشير وأكرمك بجنات النعيم إذا صرت إلى دار المصير
نحو عالي القمم تحيا بأرض القيم نحو الأعالي من غير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي نحو عالي القمم تحيا بأرض القيم نحو الأعالي من غير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي آه عش متسامح كل تنكسر لن تهون عش متسامح تمضي بنور الهدى على رحاب المدى بالعزم ضمير عش متسامح كل تنكسر لن تهون عش متسامح تمضي بنور الهدى على رحاب المدى بالعزم ضمير ارضى القدر وابتسم هذا الأهم المهم النهج واضي نحو عالي القمم تحيا بأرض القيم نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي نحو عالي القمم تحيا بأرض القيم نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي العالي آه صدق التفاني ظهر على جميل الأثر صدق التفاني طموحنا للعلا يلوح بين الملا قص وداني صدق التفاني ظهر على جميل الأثر صدق التفاني طموحنا للعلا يلوح بين الملا قص وداني أرواحنا والبدل تسمو لطول الزمن أبا المعالي نحو عالي القمم تحيا بأرض القيم نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي نحو عالي القمم تحيا يا بأرض القيم نحو الأعالي من غير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي عدو المشاعير لم تقبو لزيف الألم عدو المشاعير تزدان راياتنا للخير غاياتنا تكسر البوادير عدو المشاعير لم تغبو لزيف الألم عدو المشاعير تزدان راياتنا للخير غاياتنا تكسر البوادير إذا الزمان مضى والعمر فيه القضاء تبقى المآثير نحو عالي القمم تحيا بأرض القيم نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي نحو الأعالي علي القمم تحيا بأرض القيم نحو الأعالي من غير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي آه مد الأيادي هنا اليوم ضاب الجنى مد الأيادي يزو طريق الأمل بالعلم ثم العمل دون التنادي مد الأيادي هنا اليوم ضاب الجنى مد الأيادي يزو طريق الأمل بالعلم ثم العمل دون التنادي أحلامنا آزرت بدورنا أثمرت بكل وادي نحو عالي القمم تحيا بأرض القيم نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي نحو عالي القمم تحيا بأرض القيم نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي نحو الأعالي نحو الأعالي
فبالقرآن ترتاح القلوب وتزدان المعاقل والنوادي به نحيا أعزة في أمان به ساد الأمان على البلاد به زال الترفع والتجافي به رفع عبادي بلا عمادي فمن يحيا مع القرآن يلقى جزاء في الجنان بلا نفادي ورضوان المهيمن يحظ فيها وحور العين في يوم التنادي يعانق أحمدا وكذا الصحابة وأتباعا على نادي السداد يعانقهم بشوق وانبساط فما أحلى التعانق في ودادي فسر في الدرب ملتزما وأبشر بدار الخلد في يوم المعاد بدار الخلد في يوم المعاد بدار الخلد في يوم المعاد
يا حامل القرآن ارفع لنا البنيان وادور سدى الألحان واتيف مدى الأزمان أنا حامل القرآن أنا غاية الإيمان أكرمني ربي بمحبة القرآن وكراهة الكفر والفسق والعصيان والفسق والعصيان أنا للحياة حياة وضمانة وأمان أنا نور هذا الكون ومنارة الإنسان أنا للدعاة إمام لكرامة القرآن أنا للجهاد وقود ومحجة وسنان ومحجة وسنان يا حامل القرآن ارفع لنا البنيان وادور صدر الألحان واتيف مدى الأزمان أنا حامل القرآن أنا غاية الإيمان يا أشبال الخير التموا كي ننشر في الناس البسمة نبني خيرا نبقي أثرا وبصدق وصفاء الذمة قلب كان waxaa aada uga dhex muuqday dadka meesha fadhiyey waalidiinta ardayda dhalay waxayna bilaabeen in carruurtooda ay guddoonsiiyaan hadiyade ay ugu tala galeen oo ay ku dhiirigelinayaan si ay ugu sii dadaalaan barashada qur-aanka kariimka sidoo kale maamulaha madrasada xaamilul qur'aan ay ardaydiisu guddoonsiiyeen hadiyado kala duwan
haddana waxaan u yeeraynaa waalidiin oo ay loogu talagaleen ardaydooda inay guddoonsiiyaan hadaayaad waalidiinta sanayuur yeeraynaa cabdulaahi xasan maxamed waalidkiis hadaayad ayuu guddoonsiin rabaa cabdulaahi xasan maxamed isboobsii cabdulaahi xasan maxamed xasaami caasim kala sii cabdiwahaab anas macalin sayid anas macalin sayid سهام حسن صابر ياسر صابر ياسر عبد الرؤوف ياسر عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد حبصه يا حنان حبصه يا حنان يا سارو عبد الله يا عبدي خالد اسماعيل عبد الله اسماعيل محمد اسماعيل عبد الله اسماعيل محمد اسماعيل ثمامه حياك الله مصعب عبد المالك هداياتك معلنك هداياتك معلنك انت سو استاق معلن ان عبد المالك يا هديه قدوب تسينها معلنك معلنك هداياتك waa bateen macalinkaa lagu kuusa macalinka qaaba u qaadaa waayo hadaayaad badana loo wada macalinka ardaydiisa hadaayaad siinaysa يا أشبال الخير التم كي ننشر في الناس البسمة نبني خيرا نبقي أثرا وبصدق وصفاء
sidaasi ayay maalinkaasi ku soo dhammaatay munaasabadii lagu dhiirigelinayey ardayda madarasada xaamilul qur'aan waxaana lagu soo kala dareeray markii ay cadceeddu dhacday ها قد سرنا نحو القمة وبعزم جئنا مع همة أشبال بالخير تواصوا هيا هيا نحو القمة ها قد سرنا نحو القمة وبعزم جئنا مع همة أشبال بالخير تواصوا هيا هيا نحو
guud ahaana barnaamijkeennii gaarka ahaa halkaasi ayaan ku soo gebagabaynaynaa intaan ku kulmayno kan mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أشبال الخير التم كي ننشر في الناس البسمة نبني خيرا نبقي أثرا وبصدق وصفاء الذمة وعلى النهج الأسمى سيروا سنة أحمد هادي الأمة